faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xarunta madaxtooyada magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay dagaalo ku qaaday fariisimo kala duwan oo shisheeyaha uganda xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo bakool waxaa faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa laanta tawfiiq ee degmada yaakshiid halkaas oo saldhig u ah ciidamada la weeraray ciidamadan ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan iyo kala carar welina faahfaahin dheeraada kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xala lagu weeraray tawfiiq inta uu leegyahay isla gobolka banaadir waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic shalay lagu garaacay madaxtooyada shalay aroortii hore rag ka tirsan gootada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada dowladda federaalka halkaas oo ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka waxaana soo baxaya faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarka lagu qaaday madaxtooyada mid ka mida madaafiicda ayaa waxa uu ku dhacay goob ay madaxtooyada kaga sugnaayeen ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada ayaana halkaa ku dhintay sidoo kale madfac kale ayaa ku dhacay gaari nooca aan xabaddu karin ah kaas oo ka mid ahaa gawaarida yiilay madaxtooyada waxaana gebi ahaanba gubtay gaarigii bulad baruufka ahaa howlgallada kala duwan ee ka dhankaa xarumaha iyo saraakiisha ee askarta dowladda federaalka islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada dayneele ee magaalada muqdisho lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka saddex kalena lagu dhaawacay waxaana sidoo kale gubtay gaarigii uu qarax u haleelay dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xalay weerar ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisimayaal ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah iyo askarta dowladda federaalku kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ciidamadan jannaale lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka waxaana halkaa laga maqlayay dhawqa rasaasta dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay weerar culus ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool weerar hamadheelmada ayay la kulmeen ciidamada xabashida ee ku sugan degmada waajid waxaana halkaa ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ee lagu weeraray degmada waajid ma ahan markii ugu horreysay ee ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ay la kulmaan weerar kaga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse marar badan waxay la kulmaan weerara noocaan ah oo ay ka dhaxlaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac